dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaanaysa kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba waxaa ku soo dhawaataan xulashada waraysyada xilli kasta oo kalaad maqashada marka laga rabo habeenimo jimcaha
soomaaliyanankii kala gegima ina kala geeye anna gamas handaan kugu masixi ad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu ganjaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran goban ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanankii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaa fuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanankii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taariikhda ku astaysan tahay koylabaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan horjaagayaasha dagaalamayaasha al-shabaab iyo la socotay ayaa ciidamada xoogga dalka waxay ku dileen qaybo ka mid a gobolka boqol ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya warar soo baxaya ayaan gorow idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan iyo al-shabaab ay shiis ku galeen baabuunta wararka dagaalamayaasha al-shabaab warbaahintuna waxay noqon kartaa qayb weyn oo cabsida inay soomaaliya ka dhammaato sida bini aadamku u noolya u noolaano ayay qayb ka noqon kartaa waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi diin ayaa maanta magacaabay wasiiro iyo wasiirdayaal ka mid noqonaya xukuumadda maamulka puntland waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka gobolka banaadir ayaa xiray xarun ku taala magaalada caasimada ah ee muqdisho haddaba xaruntaas waxay tahay waxyaabaha lagu hayay iyo waxa ay samayn jirtay ayaan faahfaahin ku saabsan gorow idiin soo gudbin doonaa waxyaabaa ka caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona ciidamada maamulka jubbaland ayaa kismaayo ku xiray dad banaanbax ka dhigaya gudaha kismaayo kaas oo looga soo horjeeday nabadoon xalay ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland ay ku dileen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaa kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa xeebta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa kula rugmatay doon ay kasoo raaceen muqdisho khasaare isku jira dhimashihii dhaawac ee soo gaaray waxaan idiin soo gudbi doona saaxiib yaal faahfaahin ku saabsan sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doonteen xubintaas ku-xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doonteen haystaan
wixii didadide wixii degedege waynu daalaye bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaalle nabadoonne
dhammaanboolkiyo dambacooniya iska dayo iska dayo dadka la midnoqo dadka
tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasan saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiif ee barnaamijka caawa ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto
habeen wanaagsan ayaan idileenaha saaxiibyeel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimada ee muqdisho oo maanta kulan xasaasi ay ku yeesheen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo uu shir gudoominayey gudmi ku-xeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdiwali sheekh ibraan mudey waxay xildhibaanada ugu horeyn ansixiyeen xubin magacawneed oo ahayd xubinta boos bannaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka aadan cabdinaasir maxamed ayaa si rasma u buuxiyey xubin ka maqneyd guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuuna u mahad celshay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey handishirciyeedka maamulka daqliga dalka waxaana golaha sharcigan iyo marxalada kala duwnaa uu soo maray qaar kamida xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya dood badan ayay xildhibaanadu yeesheen waxaan inta badan ay ka doodan marxalada dalku marayo dhinaca finta ee dowlada federaalk soomaali dalka balgu jirto iyo sidoo kale waxyaaba kale ee dalka ka jira qaar ka mid xidhnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ku taliyey in dalka xilligan aysan dan ugu jirin danta laga cafiyo islamarkaasna ay haboon tahay in qorsho kale dowladda ay ka horumarayso sharciga maamulka dakhliga ee muhiimadda uu leeyahay dalka waa laga warramay iyo ujeeddada loo samaynayo dalkan iskuma xirxirna hadda dakhligiisuna ma midaysna maaliyaddiisuna ma midaysna ee, wax dheefkana looma midaysna marka haddii la helayo sharci dalka dakhligiisa lagu midaynayo oo wax dheefka iyo qaybtana iyo dhibkana la wada qaadanayo golaha shacabka waa qabaa inay dowr fiican ka ciyaaraan tixgeliyaan guddiga iyo shaqadu soo qabtay laakiin anigu waxaan qabaa waan aqriyey waktina waa u helay in dakhliga dadka dalka soomaaliya uu midaynayo wax muujinayo kuma qorna sharciga ee arrimo procedures iyo maamul haddana waxaa la leeyahay waa maamulka sharciga maamulka dakhliga dalka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu magac daray kamana muuqato su-aal su-aal baan marka su-aal weeye hadalkayga sidee dakhliga hadda ku eg dowladda soomaaliya ay maamulato waa intaa yartaa oo hadda dee muqdisho iyo laga qaado dekedaheeda iyo eeraboradeeda iyo dadka degan muqdisho waxaana la yidhi waa maamulka dakhliga dalka ma waxaa ma la maamulayo ma inta yartaayo muqdisho laga qaadaa ilaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho maahana iyo gobolka banaadir mise dowlad goboleedyadoo dhan way ku jiraan hadday ku jiraan xaggey uga jiraan arrintaas xaggey uga jirtaa sharcigan boqol iyo dhowr iyo tobanka qodob meeshay uga jirta waa rabnaa arrinta lagu celceliyo taasi marka waa su-aashaa ka qaba sharciga guud ahaantiisa marka ii caddaato in sharcigani dakhliga dalka soomaaliya oo dhan lagu maamulayo qaabka loo maamulayana uu cad yahay waa qabaa in ansixintiisii hawshiisa la galo laakiin intaysan taasi caddayn waxaa weeye mugdi weyn baa ku jira sharciga arrinta dayn cafinta la sheegayo oo aadka lagu soo celceliyo inta badanna mar walbaba dee wasaaradda maaliyadda iyo inoo yimaadaan ayagoo dab ku taagan oo ordaya oo dhahaya ciidankiibaa mushaar loo waayay haddana waxaa weeye soddonka bisha haddaan la saxiixin balaaya dhacaysa dayn cafin wax la yidhaahdo yaa dadka lagu jahwareerin dat relief dat relief baa englishka dat relief yidhaa luqadda ingiliishka saas ugu qoranta dat relief dayn cafin maaha yaan dalka soomaaliya iyo dadkana la jahwareerin xoogaa yaroo qandajimina oo qandajimina wa qandajamin waayo dayntii la iskula hadlo alla jamiila daymihii wax ka badanna waa loo socdaa wixii bilaashka aan ku heli jirnana waa naloo xisaabinaya amisomta ciidan lacagteeda iyo waxa maarata hadda la siiyo o dhanna waa la isku xisaabinaya marka dat relief iyo dayn cafin isku mid maahan wax daynoo soomaaliya laga cafinayo ma jirto dayntii baa loo diiwaangelinayaa kuwo kale hadday ku darsadaanna waa dhabarka loo sii saaraya marka arrintaasna waxaan rabay terminoloji ahaan inaan iska saxno oo aanan aanan ku degdegin kelimooyinka afka la isku gelinayo qodobka boqol iyo lix haddaad aragtaan cashuuro badan oo la bixin doonaa ku qoran oo shuruuc loo samayn doono xildhibaanadii iga horreeyey baa qaar yidhaahdeen talefiyadii iyo kuma qoran cashuuro fara badan oo kala duwan baa qodobkaas taxaya oo dhammaan shuruuc loo samayn doono oo shuruucdaasna ay muhiim tahay in lagala tashado dowladaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka soomaaliya dowlad jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan umaleeyaa hawshaasi waa qabyo hawshaasi qodobku siduu u sheegayo waa wax la samayn doono oo u baahan lafdigeeda dee dastuurkii laftigiisa dastuurkaa sheegi doona sida revenue loo qaybsan doono sida resourceka loo qaybsan doono waa waxyaalaha u baahan heshiis siyaasadeed laftigeeda oo oo dastuurka laftigiisay xataa qabyo ka tahay sharciguna qodobkaasi wuu dhigayaa managementka guud unbuu taabanayaa managementkaas oo si fiican oo qurux badan oo eh, international loo soo qoray eh, waxna way ka taraysaa baan qabaa eh, deyn cafinta eh, debt reliefka eh, process la maro weeyaan oo dowlado badan baa maray eh, innaga uun ma aha in dowladaha iyo burburku qaar badan baa ku guulaystay oo ka baxay processkaasay mareen geedi socodkaas eh, deyn cafintay mareen waxaa lagu hagaajinayey eh, nidaamka dowladnimadooda eh, public finance management systemkooda lagu hagaajinayey wax weyn baana hadda keena haddaad eegtid ten years ago eh, world bankaanu we- weydiisanay condolisa rice intaanu ku aragnay 2008 eh, inay sacuudiga iyo nagala hadasho sacuudiga iyo dowladaha carabta waa kuwa ugu badan ee markii hore development fundskooda kuwa ugu badan ee nagu lahaa mashaariic badan oo dalku lahaana fandgareeyay waxay waa nagala hadashay way u tagtay eh, dowladihii sacuudiga u yeedhay jadaai fraiser baana markii hore eh, na siisay oo tiri condolisay isku fiican yihiin ee la hadla markay la hadashay markii dambe waa nagu soo noqday inay yidhahdeen public finance management systemkiina dowladihii oo dhan waa ka qayliyeen waxba laba idima qaban karo oo hawlahaasoo idinkoo qabta waa hawlahan hadda aynu ku jirnay marba mid saxayno owkani ka mid yahay sharcigani ka mid yahay marka haddii aynu nidaamkaas ku guulaysanno horta nidaamkii baaba inaga maqlay oo inaga burburay nidaamkii wixii horena nidaamkii hore unitarygana waa bedelno shuruucdeenna waa inay noqdaan federal sidaas darteed eh, waa qabaa guddoomiyaha waa ku taageeraya eh, in in ha- hadday wax tarayso i don't know in senadku ay afar casho ku marin karaan but inagu xilka xilka aynu iska ridno sida uu noo sheegay eh, xildhibaan siraaji waxaa la soo mariyey eh, wadaxaajood looga galay eh, dowladaha ama dowlad goboleedyada hay-adahooda u qaabilsanaa waana eh, dastuuri haddaad fiiriso qodobada ay soo rifargareeyeen guddiga cutubka shanaad matalan afartan iyo sideed afartan iyo sagaal konton konton iyo kow konton iyo laba ilaa konton iyo afar waxay ka hadlayaan eh, xukuumadaha dowladda federaalka iyo dowladaha eh, xubnaha ka ah dowladda federaalka sida ay ugu heshiinayaan haddii marka sharcigan uu yahay shuruucda eh, uu caddaynayo dastuurka sida ku cad hadda boqol eh, laba iyo labaatan articalka boqol laba iyo labaatan oo dastuurka oo dhahayo mabaadi'da guud ee maaliyadda waxaa ka wada xaajoonaya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waana muhiim maxaa yeelay canshuurta la qaadayo raydkeeda iyo sida loo qaadayo iyo customiska iyo furdooyinka iyo waa waa waa waa hawl u baahan in laga heshiiyo laakiin sharcigan waxaa la yidhi waa administration waa sharci maamul hadda maamulka iyo iyo iyo revenue billka isma diidayaan maxaa yeelay sharciga eh, laga hadlayo eh, hadda ku cad matalan meesha uu eh, guddoomiyuhu noo sheegay eh, waraaqadaha ay soo saxiixeen saxiixdee waxaa fiicneed inay cidda saxiixday iyo mustawaha ay ku saxiixday ama wasiir ah inuu ahaa inay caddaato laakiin dee saxiixiska waxaa weeyaan dhib male laakiin sida ku qoran warqadda waxaad arkaysaa qodobka lixaad oo kale haddaad fiiriso may saddexaad aan idhaahdo Eh, tala soo jeedinta ay sameeyeen eh, eh, eh, qolihii garow isugu tegay guddigii iyo iyo tiimamkii kale da- sida ay caddeeyeen waa sax waaye maxaa yeele sharcigan luqadda uu ku qoran yahay eh, arrimaha farsamada iyo luqadda iyo qaab dhismeedka sharci iyo siiqada eh, nuxurka qaanuuneed waxaa la yidhi waxaa loo daayay golaha shacabka sharcigu wuxuu ka kooban yahay boqol iyo dhowr iyo toban qodob ma aqaan intaasoo madax waxaad arkaysaa luqadda uu ku qoran yahay waa iska eh, aniga dee sharciyan golaha waxaa iskale eh, eh, soo- in af soomaali lagu qoro ama far soomaali laakiin eh, qaabka fahamka waxaa la rabaa inay luqo qaanuuni ah marka meelo badan waxaad arkaysaa inay u baahan tahay in eh, laga dhigo hadal la fahmi karo oo qaabka ama canshuuraadka ama sida u qoran yahay ama oo hadhowta la rabo in lagu dhaqangeliyo dadka lagu lagu dhaqaayo mudane guddoomiye aada baan ugu taageerayaa guddiga in maaragtay waktiga oo sideedaba dee wasaaradda maaliyadda dhaqan oo ah waktiga ciriiri lagu ah waa waa wax ay u leedahay wayaan dhaqankeeda ah oo wax walba intay iyaga soo daahiyaan sebtembar sideed iyo labaatankeedii waa shirka guud u horeeya ka yeesheen dowladaha maantana waxaa la leeyahay s m b gii baa ayuu nooga yahay bajbag nooga yahay noo- oktoobar in la saxeexaa la rabaa hadde golahuna hindashareed marka la horkeeno wuxuu leeyahay procedure iyo nidaam loo maro xeer hoosaar baan leenahay saddex akhrin oo weliba kala duwan sida aad arkaysaan xeer hoosaadkeena article 84 haddaad fiiriso wuxuu leeyahay waa inuu saddex akhrin maro ee hindis sharciyeedka article siddeetan iyo afar sagaashan wuxuu dhahayaa marka laga doodo wixii dee contribution ee baarlamaanku ku daraan kadib in saddex maalmood ka bacdi loo codeeyo waxaasoo dhan waa procedure aan leenahay oo aan laga gudbi karin oo ah hindis sharciyeed kastoo golaha yimaado inuu maro haddii marka khaladka uu ka yimaado dee hay-addii oo marka horena dee aan lagu soo qorin maxaa yeele inay guddiga tarjumaan iyo awood sharci uma laha wasaaradda keensanaysa la rabaa inay luqa la fahmayo kusoo qorto ama hay-adda keensanaysa guddoomiye maalin walba waxaa la keenayaa sharci aan dee afka uu ku qoray ayna la fahmaynin nada dhibka ka jirana oo ahayn dee inaad dib loogu saxo marka mudan guddoomiye waxaan codsanayaa annaga oo raacayna xeroosaadkeenna baahida uu soo jeediyey ee walaalkeen ee xildhibaan siraajire la tixgelinayo laakiin inaan la la la- la barbarmarin nidaamka uu leeyahay xeeroosaadkeenna baa golaha shacabkana waxaan ka codsanayaa in boqol iyo labayo tobankaa qodob dee qodob walba wax buu xallinayaa wax buu xeerinayaa wax buu ayaa waxbaa ka ka ratimaya in maaragta si ee, adag doon looga galo la marsiiyo waajibkii aan leeyahay aan ka gudano iyada oo aan ku bilaabayo qodobadii aan ka hadlay ee ahayd boqol labaatan iyo labo oo dastuurkeenna oo cutubka saddex iyo tobnaad ka hadlaayo oo wada xaajood in laga gala ah wada xaajood arrimaha maaliyadda haddii matalan maanta la leeyahay kani waa maamul keliya ma ma ma awoodo in maaragta uu canshuurtii caddeeyo iyo barsenteejyadii iyo iyo qaabkii loo qaadaa shar- waxaa lagu soo saarayaa sharci kale sharci kale hadda sharciga dakhliga muxuu qabanaa marka sharciga dakhliga ma la kala qaadayaa muxuu qabanaa qayb maamula iyo qayb oo hadhowti kolomyadii iyo figureskii iyo percentageyadii lagu caddaynayo aniga waxaa ila quman in la iswaafajiyo hadhowti dashuruuc tiro badan oo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha uu noo sheegay in lacag shan iyo toban milyana wasaaraddiisu lagu soo shubi doono dalkuna fakriga uu ka baxayo shaqaalo badanna la qoraayo waxaan xoogaan u nahay mar bil laga joogo wasiirad wasiirka qorshaynta ayaan waxaan weydiinay annagoo xildhibaano badana maadaama wasiirkii qorshaynta aad tahay dal walba shaqaalihiisa sanadkii micnaha sanad walba jaamacadaha ka soo baxaya ama shaqada wasaaradda ayaa qorshaysan sidii dowladdii horeba maxaa idiin qorshaysan maxaa yeelay shacabkii aanu xildhibaanada u ahayn maalin walba waa na soo wacayaan waxay leeyihiin shaqo ayaa soo baxday shaqo ayaa jirta maxaad ku jawaabaysaa wasiirku wuxuu noo sheegay in ilaa dayntana la ka cafiyo wax shaqa ah aysan jirin buu noo sheegay waa wasiirka qorshaynta maanta halkan wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha wuxuu noo sheegayaa in dowladda siyaasaddeedu ay tahay dhimista faqriga intaasoo lacaga lahay caawa waxaa dhici doonta in taleefanno badan nala ku soo waco oo nal- naloo sheego in shaqo micnaha la qorayo waxaan ka codsanaya ama weydiinayaa wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyaddaba dowladda maxaa uga qorshay sanadkan imise shaqaale ah ayay qorayaan mushaarka ay u hayaanna maxay tahay intaa waxaan rabaa in micnaha shacabka warbaahinta eh, naga daawanaya ay ogaadaan maxaa yeelay wasiirkii qorshaynta dalkan u qaabilsanaa forecastinka ama saadaalinta wuxuu noo sheegay ilaa daynta la cafiyo wax shaqaalaha oo la qoraya aysan jirin
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayay ku asaxayeen oo maanta ay hadalladaas ka jeedinaya kulankai golaha shacabka oo maanta ay ee, muqdisho ay ku yeesheen kulanaasan ayaana leenahay barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysaneysaan radio adan oo naga socotaan saaxiib yaal gorre waxaan idiin sugubi doonaa falanqeyn ku saabsan ee, doon ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya kula rugmatay ee, xeebta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo khasaare isku jira dhimashadii dhaawac uu kasoo gaaray waxaan la hadli doonaa qaar ka mida maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose balse waxaa markaan saaxiib yaal aadayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo dowladda federaalk soomaaliya maanta ay sheegtay in qaar ka mida warbaahinta madaxa bannaan iyo xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab ay heshiis ay ku galeen in wararka dagaalamayaasha al-shabaab ay boonbooniyaan ee warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ka howlgasha gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo aan caadi ahayn iyadoo oo ku eedeysay warbaahinta madaxa bannaan in heshiis ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab warkan ayuu ka sheegay wasiirka wasaaradda warfaynta dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaleye oo ka qaybgalayay shir ku asaabsan badqabka suxufiga oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho kaasoo si kulul ay ugu eedeeyeen warbaahinta madaxa bannaan ee ku yaala dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah muqdisho wasiirka warfaynta soomaaliya ma uusan yaboohin wax caddayn ah oo ku saabsan eedeynta ka dhanka ah warbaahinta madaxa bannaan ee waddanka howlgasha gaar ahaan muqdisho sidoo kale wasiirka warafaynta dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay go-aan ay ku gaartay inay soo saarto go-aano madaynaya oo ku saabsan baahinta wararka dagaalamayaasha al-shabaab laakiin ma uusan faahfaahin intaas ka badan bixinin dhan kale qaar ka mid a madaxda warbaahinta ka qayb gashay shirkaasi ayaa su-aalo aada u adag weydiiyey wasiirka warafaynta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya wasiirku ayaa wuxuu warbaahinta usoo jeeday inaysan buunbuunin khasaaraha weerarka dagaalamayaasha al-shabaab u geystaan ciidamada milatariga soomaaliya oo dagaal xoogan ee kula jira qofka soomaaliga ay wuxuu awoodaa inaad baawur kasoo raacdo oo uu kaaga sheekeeyo noloshiisa oo dhan iyo familigiisu inta uu yahay iyo waxa uu ka shaqaysto freely halka aan dadka kale adduunka aani ka suugo marka dad sidaas akhbaartan u sheegareeya oo volunteerly waxa wanaag uu uu qabo ama xumaan uu qabo adigoo aan waxba kaga iibsan aqoon hore isku lahayn aada markiiba ka elin karto marka taas siyaasadda dowladda waxa weeye in la horumariyo waxa weeye in la badbaadiyo waxa weeye in waxa ay u baahan yihiin la sameeyo oo ay kamid tahay shuruucda shuruuc damaanad qaadaysa marka uu wax fiican ka shaqaynayo inuu badbaadiyo shuruuc damaanad qaadaysa inuu akhbaarta helo sidii hadda wasaaradda faafinta loogu loogu loogu tusay inay samayso shuruuc damaanad qaadaysa in uu wax alla wixii haydaha dowladda halka fadhiya ciidanka booliska soomaaliyeed kamid yahay xeeraalintu kamid yahay uu helo xukun cadaalada iyo nidaam cadaalada oo haddii ay dad wax dhex maraan si cadaalada arrintiisa loo ama dhib uu gaaro si cadaalada loo maamo marka horta waxaad ogaanaysaan dan waxaynu nahay dagaal ku jira muddo badana kusoo jiray welina ku jira kuwa argagixiso ku jira laakiin siyaasadda dowladdu inay tahay in la horumariyo wax la taro aqoontooda kor loo qaado farsamadooda kor loo qaado warbaahinta soomaaliya laakiin maadaama aynu dal waxoogaa dhibaatooyin ka jira aynu ku dhex nool nahay sida muwaadinka soomaaliyeed ee kale ee dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqiisu ka yaryahay ka wariyaha wuxuu gaarayaan ayay wuxu gaari karaan wariyaha waana ka xunnahay waxaanu runtii ka xunnahay oo halkan fursaddan aan aan tacsi uga dirayaa cid kasta wariye kasta oo ku waxyeeloobay oo ku dhintay ama ku dhaawacmay isagoo ku jira shaqadiisa warbaahineed ilaa waktiyadii warbaahinta horta ay soo bilaabatay ilaa maanta waxaan leenahay intii dhibatana allaha u naxariisato intii dhaawacantayna allaha caafiyo waana ka warhayn maalin dhaweyn waxaan arkayay iyadoo la leeyahay ismaaciil sheekh khaliif wasaaraddu waa ka gaabisay dowladdu waa ka gaabisay waa la dhihi karaa asmaaraas uu weli soomaaliya joogo isagoo gaaba aa turkigu jooga markaa fiisaha wuxuu ku helay taymusa ae marka annaku kolley waa ismaaciil waa aqaana anigu markii wasiirka wafaafinta two thousand fifty sixteen kii aan ahaana waan aqaanay nin aada iyo aada u fiican buu ahaa baa warkiisa amina loogu xidhay intii aan anigu aanan wasiirka warfaafinta ahayn waa waa ka xunnahay oo dee ficil argagixiso dad badan oo qiimo lihiina kaga baxeen waaye laakiin waa u dadaalnay annagu markii horena waanu la dadaalnay waa roon yahay oo daawadiisa dalkaa ku filan baa la yidhi sidaasaan uga warhaynay markii labaadna waxaa la yidhi waa uu uu soo waxuu ka tiri waaye la la dadaala waa la dadaala wixii aan la qaban karayna waana ku ammaanayaa dad badan oo halka fadhiyo oo awoog kale uu kamid yahay shalaylle raggii igu yimid iyo rag badan oo khiyaara inaanu la lada la dabcannay oo diyaarna u ahayn wax kasta oo aan qaban karno inaan la qabano marka weliya kastana saas oo kale ayaanu intii karaanka iyaga ah u dadaalaynaa in wixii dhibaaxee haysta ee aanu wax ka qaban karno aanu ka qabanno insha allahu tacaala markaa dowlad ahaan iyadoo saas siyaasadda iyadu tahay haddana dhinaca kale waxaan ku dadaalaynaa sidaan meeshana ku qornay inaan mashruucda loo baahan yahay aanu sabno iyadoo ah shuruuc gacan siinaysa horumarka warbaahinta soomaaliyeed gudaha shuruuc dhiirigelinaysa shuruuc sacafiga dhiirigelinaysa iyadoo ah waanu samayn doonaa had iyo jeernaa saasaanu samaynaa oo la wadaagnaa oo ku noqnoqonaa oo lefalle kala duwan ilaa ay dawladdu isku daydaasi sharcigaas ugu noqdo sharci buuxa oo oo oo oo oo balance sharciga hadda sharciga saxaafadda waad ogeydeen waxaa la sameeyey wakti dheer buu socday sagaal sana u socday i think two thousand sixteen december ayaa la ansixiyey golaha baarlamaanku ansixiyey sometime februaryna madaxweynaha saxeexay haddana qodobo yareer bay warbaahinta qaarkood ka cawdeen dib u eegis baa lagu sameeyey wuxuu horyaalaa hadda aqalka sare oo ah meeshii ugu dambeysay tala labaad tala shanaad idinku soo noqon kartaa markaa kadibna waxaan horgeyn doonaa madaxweyne nu saxeexo mar labaad si loo hirgeliyo waxyaalaha kale hadda halka ku qornaa qodobka kooiyo tobnaad ama soo jeedinta kooiyo tobnaad ku qornay the access of information law kamid yahayna waa ka shaqayn doona ilahay ilahay annagoo mar walba idila wadaagi doona marka waxaan filayaa maanta fursad ayay haystaan warbaahinta soomaaliyeed ama kuwa dawladda ha noqdeen ama kuwa gaarka loo leeyahay ha noqdeen oo ay mar labaad haystaan hay-adihii dawladda isku shaqada ahaayeen inay la wadaagaan wixii ay dareemayaan xagga amnigooda waxaa hubaala inaynu waddan cabsiya ku nool nahay cabsidaas oo qof dadka soomaaliyeed oo dhami ku nooliyey agagixisada dhibaatadeeda oo dad badan dhibaato ay u geysatay cabsi ay lagu noolyahay hubaal weyn warbaahintuna waxay noqon kartaa qayb weyn oo cabsidaa inay soomaaliya ka dhammaato sida bini aadamku nooliya u noolaano ayay qayb ka noqon kartaa
wasiirka warfarinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maarey ayuu kaas ahaa oo maanta muqdisho ee ka sheegay in uu jiro heshiis u dhexeeya warbaahinta madaxa bannaan iyo dagaalmeesha al-shabaab kaas oo ku aadan in warbaahinta madaxa bannaan ee ku taalla muqdisho ay baambuuniyeen wararka dagaalamayaasha al-shabaab kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xuluusta warashada ayaa dhegaysanaysaan reediyo codaan oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed ayaa markaan aadayaa warar dheereed ah ayaa kasoo baxaya dooni ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ka degtay xeebta magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose doontan ayaa inta la xaqiijiyey ay la socdeen sideed iyo toban askari oo ku jiray taliyaha ururka labaad ee guutada afar tobanka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka cusmaan muuse maxamed waxaana goobtaas kula degtay waxaana doontaas kula degtay inta u dhexaysa marka iyo deegaanka jira marka oo dhammaantood ka wadaysan ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidankan oo safar dhanka dhulka uga soo baxay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxaa lasoo badbaadiyey saddex iyo toban askari halka shan kale iyo guud ahaan hubkii ciidankaasi lagu leeyahay badda ee magaalada marka ee gobolka shabeellaha xeebtiisa telefoonka si toosa waxaa hadda ugu jira xogyaha maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose cismaan maxamed cali oo loo yaqaana jirisow xogay hadday maqlayso soo dhawow bal waxaa noo sharaxdaa dhacdadan ka dhacday magaalada marka ee gobolka shabeellaha xeebtiisa gaar ahaan inta udhexaysa jilib marka iyo magaalada marka oo hadda ku sugan tahay horta alxamdulilah alshukrilah degmada marka nabadgelyo wax dhibaataa kama jiraan dhismo hoteelo adduunyo w- shaqo badan ayaa ka socota dhibaatooyinkii bare ee ay soo martay alxamdulilah hadda biricdeeda maalin maalintii ugu dambeysay nabadeeda iyo horumarkeeda aad iyo aad ay u fiican tahay ciidamo waxaa joogaan misa iyo ciidamada afar iyo tobanka octoobar iyo kuwa militariga oo la yidhaahdo ururka socdaal marka alxamdulilah amniga marka boqolkiiba boqol een, ash- eh, boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aan dhihi karaa waa nabadgelyo Een, tan kale ma tan kale markaad i weydiiso dhacdadii ka dhacday xalay ciidama afar iyo tobanka octoobar iyo tali ururka oo xamar duunka soo qaatay een, ayaa xalay abaarihii muqribka markay ahayd meel marka u dhow oo cadcadey meel la yidhahdo markabka loo yaqaan ayay doon kii markay meesha soo gaartay matoorkii aa ka helaaday hir ayaa ku yimid oo xoog leh doontina waa toddoba iyo toban rag ayay ku saarnaayeen toddoba i- markaasay gadoontay markay gadoontay rag badigiisa dabaal ma ayqiinan adiga waxaa kasoo badbaaday saddex iyo toban rag afar meydna alaana een, weli way maqan yihiin ilaa caawa xeebtaa la joogaa waa la sugahayaa Een, wixii qoray ahayna badday raaceen nin walba naftiisa soo baxsaday adin laba daba jeex een, iyo een, toban iyo shan qori een, ayaa hadda si aan u malaynaayo een, ku maqan doontana een, amarkaasina waan amar alla een, masiibo ilaahay ee as soo qoray oo inay saddexdaasi rag een, oo militariga afar iyo tobanka ah in maanta meydkooda ay la- la- la- haddii tan ilaa laan la waayay ma noola marka welina meydkii lama helin marka laakiin dhacdadaasi aad iyo aad ay macnaa noo muujisay saabkoo dhan aan ku hawlaneen hadda raggii kale taliyihii waa soo badbaaday alxamdulilah iyo sid iyo laba iyo toban kale rag ah marka waa gartay hadda Eh, afartaana maqan kolleyba tan yaalaan haddii maqan yihiin kolley midaan u qiyaasaynaa si aan rajayayno waa gartay ee, wax baartan ma la sameeyey oo malbaadu goobay dadkan ee, doonta kula gadoontay ee xeebta magaalada marka ee shabeellaha hoose baaritaan een, yaa la baara naaquudaha iyo toban iyo toban rag ay ku saarnaayeen marka naaquudaha ayaa soo badbaadiyey een, xoogooda iyo macal taliyaha marka alxamdulilah afartan rag een, ayaa la leeyahay een, afartan ragna kolleybu wax xaqiiqadooda dhantaa beri ilaa meelahaas waa la ogaan doonaa Waa gartay.
laakiin kolleybu xalay ilaa maanta dad maqan kolleybu baddaanu ku jiro kolleybu een, dhimishada loo qiyaasa haddii ilaa Waa intaan u gartay.
malaynayno
waa gartay meesha ee doonta ay ku gadoontay oo cilada ay kula timid ee, ma badda dhexdeeda mise waa markay xeebta magaalada marka ay yimaadeen maya marka meel ka xageysa waa cadcadelidaa marka waa usoo dhaliya u muuqdeen marka matoorkii aa cila jir ka gashay intii naaqudaa matoorkii ad ku luqun jiro hal yira ku yimid si ay noo sheegeen hadda raggii soo badbaaday hir labaad oo xoog leh ku yimid doontii markaasay gadoontay waa gartay een, raggiina dhinacaasu daatay marka alxamdulilah saddex iyo toban ragaa kasoo badbaaday afaraa la leeyahay meydkooda Een, amar alla oo masiibo ah oo ilaahay een, een, aswatay waaye marka allah u naxariista haddii kolley buu een, si afartan rag aan leeyahay raggan kale waa soo badbaaday alxamdulilah marka Waa suuyiin gartay.
xerooyinkooda ay joogaan sababtu maxay tahay ee, ciidamada doonta u qaateen iyagoo u sahlan tahay dhulka inay soo maran oo shabeellaha hoose xaruntiisa ay soo gaaraan marka
maya meeshaan een, inta iska fudud ragga saasa iska jecel yihiin Een, xamar iyo wax dhexdooda hal saac camal la soconaa tanna ilaa jidkii oo kor maritaanka aad iyo aad u yahay marka waa een, doomana macnaa dheereeya ayaa dad eh, iska barteen ragga marka doomakaasaa lagu gudbaa lagu soo gudbaa marka Waa gartay.
waxaasina hore intaan mar een, wafdi badan iyo waxyaalahaas een, wafuud een, een, magaalada dayaara iskaga yimaadaan laakiin wixii kale een, wadooyinka een, dheeraantaas ay wacaan rag waa iska taqaanaa kulliyad ciidan ah Een, marka tanna waa masiibo rabbaani ah oo een, oo mid- oo ilaahay macnaa xaggiisa ka timid makaste Ee, ma jiraan wax dadaalo ah oo dowladda federaalka soomaaliya ku aadan sidii loo baadgoobi lahaa askartan ee maantay ee ku dhimatay duleedka ee magaalada marka ee shabeellaha hoose ee xeebta ah kolley diyaarooyin badan haddasaan kormeerayo xeebtoo dhan een, diyaaraha ku socota een, dadaal dheeraad ay sameeyeen ciidamada dawladda alaanan weli howlahaas ay ku dhex jiraan kolley bu afartaas bay deen kolley diyaarado iyo waxyaalahaas hadda meeshii shilkaas ka dhacay ilaa caawo dhan een, kormeer een, ilaa afar diyaaradood ayaa taas u wareegaayo kolley bu wixii zaa'idan kolley bu bedi ayaan war cad laga heli doonaa yaa baaraya ee, mise waxaa jirta askar kale oo badmaaxdiyena oo ku jirta badda oo baadgoobiya as- amiidka askartan ee ku dhintay
ha doomin waa ku jiraan doomin waa ku jiraan oo badmaaxiin ay wataan oo ciidamada een, cirka ah een, oo badda ah marka howlaha dawladda ay wado aad iyo aad ay macnaa een, u xoog badan yihiin kollayba jawaab cadna waa laga soo saari doonaa waa gar ciidamada ee, soomaaliya kaliya miya waxa ay baaraya meydkan ee, si loo heli lahaa mise waxaa jira dad kale ku gacansiinaya sida loo heli lahaa maya maya ciidamada soomaaliya oo keliya waa maya waxay horta ilaahaas wato cid aadana makaa celin karo waa een, ilaahay waxaas watana een, meel kastood marto oo saacadaas gelaayo waa ku geynaa ilaahay een, haddaad een, anigoo hadda kula hadlaayo een, oo maanta hadii inaan macnaa meydkayga dadka yaallo cadaado berito si fudud ilaahay as uu dhamayn karaa habeentaba cadaadaan ku dhihi karaa meeshan waa ku dhiman karaa waa amar alla wax ka weyn ma jiro ilaahay wixii dartiis ku dhacana waa lagu waa lagu shukriyaa ma kasta waa gartay ma dhaba in baqatintiigu xoogganan ay ka jirto waddada xiriirisa ee marka iyo sidoo kale magaqundusho sababtana in ciidamada dhanka badda ay ku safraan may may waxaasi ma jiraan een, waddada hadda ilaa lambar lixdan ilaa afgooy waa isku furan tahay een, intana markana ciidana jooga ilaa ceelwareego in yaray ku jiraan shabaabka goor dhowna haddii ilahaas yidhaaho waa laga saari doonaa waxyaalahaasay een, dawladda een, hoosheeda ay tahay waa gartay Een, baabuurkan laakiin khibradda baxday hadda Mm, khibradda baabuurka hadda ciidamada ay ku shaqeeyaan een, ciidankii hore oo dawladii hore la shaqeynaya iyo kuwa hadda een, sida een, een, generaalka een, hadda taliyaha ciidanka xoogga laga dhigay een, odogaa khibraddaas ku shaqeeyo waa khibrad ay shacabka dhan ku farxeen markii hore waxay ahaan jirtay ciidamada meel ay qabanayaan hal habeenka dibna way ka baxayaan waa meel ay gartay qabanayaan baabuurka soo hal habeenka baxday dib way ka baxayaan magaalada shabeellaha laakiin waxaa ku hoose jira qorshe baabuurka soo baxay magaalada markay shabeellaha hoose ayay al-shabaab ku canshuureen ee duleedka ee muqdisho marka maxaa walaal cabsi kama jirto waddada xiriirisa ee sidoo kale ee, marka iyo muqdisho mar haddii al-shabaab ay suurto gashay in baabuurtii canshuuraan shacabkay watay ay meelo geystaan dad ay afduubteen ee, awaamir ay duleedka muqdisho ka bixinayaan waxyaalahaas duleedka muqdisho dadkii jooga dowladiisa laakiin agteen dhibaatadaas kama jirto nabadeedka een, so- shacabka la dagaalamaya Laakiin waa military waddada iska xiriirsa dhaafay, ee markay shacabka muqdisho- huways- ah, huwaysan qaraxyo yar yar oo lambar lixdan iyo ceelwareego dhexdooda ay gelinayaan maahane wax awood ay ku leeyihiin ma jiraan waa gartay marka maxaa sababa amarro ay naka ka soo baxshaan ee, baabuurtii ay jeedka loo diido ee, dadkii watay la afduubto ilaa hadda maamulka gobolka iyo sidoo kale iyo dowladda federaalka waa wara ka soo saareen adinkuna aad leedihiin ee, kama jirto ee, wax amaan xumaa waddada xiriirsa markay muqdisho annaga kolleybo annaga kolleybo een, haddii war oo al-shabaab adiga aad maqashay ma ogi annaga kam- aniga magaaladan een, ilaa gobolka caanan ka ahay een, nin la yaqaan oo codkiisa een, la yaqaan oo marar badan oo waraysi badan bixiyaan ahay wax dhabtaan kuu sheegayaa inta shabaab shacabka la dagaalamayo dawladda iska daa een, laakiin ku dhufay ka dhaqaaq een, way iska jirtaayo meel miin inay geliyaan een, dadkii ay yidhahdaan walaal jidkaas miinaa ku jirto ka leexda een, baabureedii waxyaalahaas ay yidhahdaan laakiin wax canshuur ay ku qaataan iyo awoodda canshuur ku qaataan afgooy ilaa marka dhexdooda ma jiraan
xogayaha dowladda hoose ee magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose maxamed cismaan cali oo la yaqaana yarisu ayaa kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinayay doon ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo kula gaduuntay inta udhexaysa deegaanka jirmarka iyo magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose wasiir dowlaha howlaha guud wasiir dowlaha howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta wuxuu magaalada caasimada ah muqdisho tababar uga faray shaqaale ka mid ah ee wasaaradda howlaha guud iyo gowrinta dowladda federaalka soomaaliya khudbadan ayuuna ka jeeshay ee goobta tababarkaasi maanta uu ka furay isbeddel badan waa samaynay hadda inagoo isku duuban laakiin weli kow ma joogto tayaynta shaqaalaha wasaaradda eh, agaasimo waaxeedyada waa arrin aada muhiim u ah si ay shaqadooda iyo waajibaadkooda u gutaan shaqaalaha wasaaradda haddaysan iyagu tayaysnayn waxba ma dhisi karaan maalinkan imaanayay doodaha ugu badan ee markaan wada fariisanay annaga ka wasaarad ahaan aan u sheekaysanay doodaha ugu badan oo miiska saarnaa waxaa ka mid ahaa shaqadeennaa nalala haystaa waa nalagu haystaa dad kale hawsheena qabanaa wasaarad eh, heblaha waxayna nagu haysato wixii oo dhan waa soo dhammaanayaan laakiin haddaadan adiga shaqadii qaban karin oo aadan aqoon qof kalea qabanayo shalay meeshaan haddii qabiil lagugu keenay maanta waxbaro fursaddii waa haysataa shalay haddii inta qof kale la waayey oo arrimaha amniga dartooda aad ku timid hadda maanta waxbaro fursadaa haysatahay maxaa yeelay waxbaan rabnaa inaan maaragtay eh, tayadii wasaaraddaan rabnaa inaan kor u qaadno qof aan wax aqoon oo aan wax maamuli karin ma joogi karo eh, eh, eh, eh, jago sare kama hayn karo wasaaradda saaxiibtinimona ma uga xishoonayno qabiilna ma uga xishoonayno markii haddaan sidaas samayno waxay noqonaysaa dadka inaan qayaano ummadda wax noo dhiibatay therefore sabab kasta ku imow hadda waad joogtaa waxbaro hadda si bosishonka aad ugu qalanto hadda aad joogto haddaadan wax baran shalayna si qaabdaran aad ku timid ma sii joogi kartid markii annaga shaqaana laga sugaya haddaan sidaas meesha kuugu haynana waxay noqonaysaa dadkii inaan qayaano ee aan u dhaarano kitaabaan gacanta soo saarno therefore si waddankii aad dib ugu dhisto s- waxbaro seminaarada waa badanayaan waxbaro then shaqee dadka u shaqee intaad meesha joogto qof walba intuu meesha joogaya ilaaha og laakiin meesha intaad joogto si aad dadka ugu shaqayso waxbaro shaqo badanaa lagaa sugaya laakiin excuse ma socon doono eersheegad ma socon doono waa soo waa soo dhammaatay waxa aad tahay ayaa lagugu qiimeyn doonaa hadduu ilaahadno taas waa taas arrinta labaad wasaaradaha dadka qaar aa yidhaahda wasaaradaha howlaha guud wasaarada maaha waddankan waa hal keliya waa wasaaradda howlaha guud federaal iyo regional ee- ee- ee government level oo oo dowlad goboleed levelkooda laakiin hal wasaaraday isku yihiin waa aragteen waa isu tagnaa waa wada shirnaa waa sheekaysanaa meel walbaan isugu tagnaa laakiin wasaaradaha howlaha guud haddaa dhahda etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya maa ka hadlaysaa waddankan waa isku hal wadane hadalladaada inaa ilaala sidaa la rabaa waxa aad qorayso aad ka fiirsatid marka wasaaradaha howlaha guud ha dhihina waa hal wasaarad waddanka waa hal xabo waa hal waddan ayadaasna eh, eh, eh, waa waa ka dardaarmaya ka dhaafa afkiina ka ilaaliya waxaas ha dhihina waddankan dad baa usoo dhintay eh, hooyo badanaa usoo gablantay heerar kala duwan uu soo maray rag badan oo dhalinyaro ah idinkoo kale ah maalin walba u dhimanaya marka waxa ugu yar oo aad samayn kartid waxaa waaye afkaaga inaad ku dhistid haddaadan wax kale samayn karin
xulasha warashada ay dhageysanaysaan redio wacdan waan ga socotaan saaxiib yaal goor waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan magacaabis uu madaxweynaha puntland saciid cabdulle haddin uu magacaabay maantay wasiiro ka mid noqonaya ee xukuumadda ee puntland balse waxaan markaan aadayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland wararka aan ka helayno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxa ay sheegayaan in maanta banaanbax xoogan uu ka dhacay gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo looga soo horjeedo eh, dilkii allaab naxariistee nabadoonkii xalay eh, kooxo hubaysan xalay ay ku dileen gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dadkan banaanbaxa ka dhigay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa ka xun dilkii xalay halkaasi lagu geystay allaab naxariistee nabadoon xaaji siciid ciise cabdi oo ka mid ahaa ganacsada ugu caansan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada jubbaland ayaa intaas kadib waxaa la sheegay inay kala eriyeen dadkaas banaanbaxa ka dhigay kismaayo waxaana la sheegayaa in ay rasaas u adeegsadeen khasaare isku jir dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay rasaastaas ay ciidamada jubbaland u adeegsadeen kala celinta banaanbaxa maanta ka dhacay kismaayo ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacantay ee rasaasta ay u adeegsadeen ciidamada jubbaland banaanbaxyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mana jirto wax waran kasoo baxay jubbaland oo ku aadan dhacdaani ciidamada jubbaland ay ka sameeyeen gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale ee dilkaas xalan nabadoonka lagu geystay kismaayo waxay waran kusoo korra waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyada wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda maamulka gobolka banaadir ayaa maanta waxay albaabada isugu dhifteen xarun lagu sameynaya dukumentiyada been abuurka ah taas oo ku taala mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah ee muqdisho xaruntaas oo ku taala gaarka isgoyska kilomitr for ayaa waxaa tegay gudmiga xanka maamulka maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir ibraahim maxamed cumar oo la yaqaana mahadahadle waxaana maamulka gobolkaasi ay sheegeen in lagu sameynayay xaruntan dukumentiyada been abuurka gudmiga xunka maamulka maaliyadda ee maamulka gobolka banaadir ibraahim cumar oo la yaqaana mahad alle ayaa sheegay in xaruntaasi ay isticmaalayaan dukumentiyo been abuur ah oo ay ku dhegan tahay warqadda maamulka gobolka banaadir soo helnay xarun lagu sameeyo warqadaha falsifikashinka ah oo loogu talagalay inay gobolku ayagu ay qabtaan xaruntaas oo ku taalo nambar afar waxaa laga sameynayay warqado been abuur ah oo ay ku dhegan tahay warqaddii gobolka gobolka banaadir waxaan la soconnaa dad badan inay ka shaqaystaan warqadaha noocaan ah waana dembi aad u weyn cid kasta oo lagu helana waxaan marinaynaa abaalka ay lahayd waxaan kaloo ognahay meelo badan oo ka mida magaalada muqdisho in lagu sameeyo warqadda dhalashada warqadda caafimaadka warqado kale oo gobolku ay bixiyaan koobigoodii waxa jira maaha qof kasta waxaa laga qaadaa lacag afartan doolara waxaa meeshaan ka caddaynaynaa qof walba oo soomaali ah oo aan ku qabanno asiga oo gacanaha kula jiro faldembiyeed heerkan la eg inuu mari doono ciqaab tan uga habboon falkan aad arkaystin waa faldembiyeed waa falsification waa cabdilla shadeeye meel kasta oo cabdilla shadeeye oo koobigii amba shaqadii gobolka lagu hayane waxaan ugu ballana inaan cirib tirno waa waqti dhow insha allah asalaamu calaykum gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka banaadir maxamed cumar oo la yaqaana mahad alle ayuu kaasaha sheegay in xarun maanta ciidamada ammaanka ay ku bariyeen muqdisho ay ahayd xarun lagu sameynayay dokumentiyada been abuurka qayb gudoomiye barnaamijkaasi soo gaaran waxaa kusoo dhawaatan kalamaan
aryaadaha kalamaaney walaxaan idin weydiiha oktoobar oktoobar oktoobar waa daruur hilaacday oo soomaali u da'do ay ku doogsadeen yaa yaqaanoo ii sheegi kara war oktoobar oktoobar layne war inaadeero taa mar keliyaba aan lagu soo qaadin war oktoobar yaa moog qaraxisooboo maalin dhawee talxusayaaba dhacay warkii hargaha hiisaamahaba oktoobar ou ahay war dadka ama yaqaaniin oktoobaraa la aasaas hirshabeelle dadka ama aglileyin lahay waa eberjow bille oktoobar labaatan iyo koow aroogda maay war koob iyo labaatanka oktoobar waa maanta madaxweyne farmaajara ruushka u aaday yaa noqonin ood u sheegaysaa yaa araa warkayga aad dhegaysta dadkan dad falan waaye iimaanka allaha geliyo koob iyo labaatanka oktoobarna wax soo gaari ma jirto kuwan hadda lay dhashteen ininkana koob iyo labaatanka oktoobar kaala arag higjab kow aan dhihi jirne ku gaardi jirne kow laba kow aan ku gaardi jirne kow iyo labaatanka oktoobar araada si fiican u bartaan idiinleh waa in la hoosoo la xasuusnaadee qofkii meel xanuunaysana si fiican u sii xanuunto war hees alagaada jiri annaftee tagala wax ii ertay oktoobare anaa lahaa ee oktoobare adigaa lahaa beelo war ilmahan waxay kala og yihiin maale berigaas anigaa joogay oktoobar kow iyo labaatanka oktoobar gacaankii barakeysnaa haweenka soomaaliyeedna waxay qaadi jireen xogeeyaheenna guudow siyaad xumaan dakaan lehaynow siyaad cambaray ifanta ku dishay alla maxay habaar soo joogtay war dadkaan waxba kalama og anagaa soo gaarnayna dhegaysta towrada tan barakaysan towrada tan barakaysan ay ahayd war saas maahayna waxay ahayd oktoobar waatee waa tuma wataanyadii ay ahayd war xooga waddaniyiinta maalindhow degmada waabir waxay ka qaadeen baabuu farmaajow soo dhowow baabuu farmaajow soo dhowow aryaadhaha heesta qaranku waxay ahaa jirta gulwadow siyaad aabbihii gaarashada geyiga iyagow isaguna alloo u naxariista mugow qudbayha wuxuu dhihi jiriyey in misaannu lahayn biyo sacbadaadaa looga dhirkaa shaki kumaus jiro haddaad sraacdanaad guul gaari doontaan afmiinshaarkaya huuhaalayo nuxnuxlaha iska soo qabta bulsho
war waxaad ka tagtay maxaa wacay
shabiga dhaha guulwadayaashaad isoo xasuusisaan adduunyaa adduunyaa kaale horta kalamaanay su'aal haddaad wax kala ogtihiin qarankii soomaaliya ma lixdan iyo sagaalkiibuu burburay mase sagaashan iyo kowdii war madaxweyne farmaajo mar hor ayuu sheegay in soomaaliya cagta saartay waddadii kala dambaynta iyo dowladnimada war sagaashan iyo kowdii arrintii dhacday waa midda soomaalidu ka soo kaban la'dahay war lixdan iyo sagaalkii dimuqraadiyaddii la afgambiyey weye wax laga kaban la'yahay wuxuu yidhi baxda waa laas kaasuu yidhi minay laas tahay waa kor horogtaa adeer koob iyo sagaashankii somalilan waa maalinta ay xorriyaddeeda qaadatay warwar ma haysaane wasiirka warfaafinta maareeye maanta war culusaa ka soo baxay war masaxasile sharci iswiidhana miyuu helay warwarkaa naga dhex gelinayna dhegaysta wuxuu yidhi saxaafadda madax bannaan waxay shabaab heshiis kula galeen inay buunbuuniyaan war wasiir maareeye intuusan noqon wasiirka wuxuu yidhi somalilan lama dhihi kara maamul markii wasiirka warfaafinta loo magacaabine maamulka somalilan waxaan u baaqeena inay wadahadalka aqbalaan ayuu yidhi haddana waxaan u malaynaya inuu saxaafadda ku rabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka warfaafinta lankaasysan warkaas ka sheegasan hanuu annag nagasho dhowyaa hatana warka is sheegi ama leykanagaday oo eray saxaafadda ma dhihin mana dhahayo sababtoo ah war kasta ulijeed buu leeyahay ama
war wasiirku maanta markuu saxaafadda u gafay wariye axmed ciise guutaalaa u jawaabay wuxuuna yidhi wasiir raalligelinka bixa warka aad ku hadashay haddii kale caddaynu kayn in saxaafaddu al-shabaab la shaqaydo war ha ku daalina afkii ba yidhi tubti waa karaa anuu waxaan la yaabanahay madaxda dowladda beriga ay mucaaradka ahaayeen saxaafadda aad bay u jeclaayeen markay xelalka qabtaanna saxaafaddii waaba arki la'yihiin marka kolleyba sida sanbaroolshay soo jeclaan doonaane may wax iskula haraan war danley aan heshooni af isbaaru kudoonka dooni mayna warkiis ma ertaana madas ee dey mikrofoonka war waa seegantihiine dowladdeenna shakaalan hadalkii laga sheexo qofkii sheegi karaa shaqo waa ka helaa warwar ma haysiine madaxdii dalka ugu sarraysay maanta hawada ay isku dhaafeen haddii ra-iisul wasaare khayr waa soo degey madaxweyne farmaajina waa duulay awalba hadday dalka ugu sarreeyeen hawada iyo meelo naga sarraysayna isku dhaafdhaafaa waa iska caadi yaa aroo hawada may isku salaameen war ma enerjigana iska dhammaytan dadkaasay isan siin shaqeeyo hayaan laankii hata shaqada kokooy kan hagaliyo kan kalen hata shaqadin ambahi ee sugida war madaxweyne farmaajo falaad amiir putin aa soo dalbada war anugu waxaan la yaabanahay madaxda afrika ee maalin kasta hal nimi iska dalbanayo hadda kahor madaxweynaha shiinaha isu keensaday mar kale kan jabbaana isku keenay ayaan dhoweeta kii faransiiska isku geeyey haddana falatamiir buutinkaa sheegaysa anay wada aadeen marka waxaan la yaabanahay afrika madada iyagaba la hogaamiyaa hogaansha hohay afrikay hurudoy hanaada'daadii hurudoy hamaalla saaraa hurudoy xayiinsicdiisii hurudoy la hogaaminaya aan maqli jiro yaa aroo heesta a ku dheeli saas mihine ohoy afrikay hurudo hadday hurudana dhimaato
war horta afrika doqonnimadeeda maxaana daba dhiga annaga maan kaba goosanno yaa aroo maxaa dhacayna madoomatid miya adiga arya amerikaankaba meeqa madooba ha dhex fafadhida war afrika haddaan gooni uga go'no sida somalilanna ictiraaf raadiskabuu nooga dhammaanayaa naga daaya dhexdaan uga jirna dadkanaga oo maan is-aqoonsanno haddaba ununka kaligaan yaa toddoba dawladood eh war adeer somalilan baa idin aqoonsanayse afrikaanka dhanba ka go'a war ra-iisul wasaare kayraba fiinalkii cayaaraha degmooyinka waxaa yarnaayo lala sugayey madaxweynuhu hore cabdiqaadi salaax xasan ayaa la waraystay waxaa la weydiiyey madaxdu marka ay sharaxayso ballanqaaday sameeyaan wixiina ma hirgalaane maxaa hor taagan in madaxdu fuliyaan ballanqaadyadooda wuxuu yidhi wadammada dagaalladu ka dhacaanoo burbura dhismahoodu muddu qaataa dowlad kastaana waxbay qabanaysa dowladihii tixnaay latii aan madaxweynaha ka ahaa maantana dalku wuxuu qarka u saaran yahay inuu xasilo marka waxaan ku talinayaa buu yidhi dhismaha dowladnimadu waa guri la dhisayoo kale ninba dhagax buu saarayaae yaan la degdegin maanta waa markay ugu dhoweyday yaa ma wuxuu yidhi gurigi waa la dhisayoo lamayeerigoo la saara bis kaliyahaa ka dhiman war madaxda soomaaliya geega may runtunka dhowa abdiqaasin salaad sababtoo eh hukuum weydiiyohay siyaasadna dan i muraadmaka leh intihamariya kama hadsanya war madaxweyne cabdiqaasin hadda kahor wuxuu yidhi soomaaliya ilaahay madax fiican waa ugu deeqay laakiin waa ku caasiyeen aadan cadde iyo cabdirashiidoo laba nin oo ehludiin ahaa u kala dembeeyey aadan cadde hal codoo la yaqaano sida lagu baxshay ayaa looga guulaysto asagoo niyad xumoo gadaal u soo fiirinayuu ka tegey cabdirashiidna isagoo u duceeyo ilaahay inta roob uga baryo uu roobkii weli da'ayo ayay gardarro ku dileen marka cuqubadii baa idin haysatee ilaahay baryuu yidhi aryaadhaha cabdiqaasin naftirkiisu ahludiinow ahaay isagoo lagu caasiyoo ka xunowna ka tega maha war iminka awliyadu kama dhalata miya adeer somaalilanba maxaa ibraahim ciyaal kama ducaysan aryaadhaha geedaanu waa habaarantoo cabdulaahi yuusuf naftirkiisa isagoo wakhtigiisa wax ka dhiman yihiinuu gadaal u fiirihayow ka tegay ubixi baxaayada u sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday arooda sheekh shariifba asagoo madluun ahas meesha ka tegi warnamayaw sheega habaarka gaad ee shariifkana habaarka gaad sharbadanayagana ka dhimaatiro ee dheegi jiray may soomaalinta lenkoko'i xasan shiikh baa soo dhahaya qabyo ninkiisaa dhammaystirtow ka teg warnamayaw war ma haysaane shabaab cirkaa looga soo dhacay war ma roobkii dahirtaa ku dahay war biriqaa ku dhacday naga dhagayso how zow alaabihii ahay miya war jubbada dhexe iyo shabeellada hoose labadaba waa lagu duqeeyey xalay war marka haw iyo saw la siiyey ragga waa xanaaqeen meel dhoble u dhow ayayna weerar ku qaadeen war guddoomiyaha degmada warta nabadda oo ku dhaawacantay qaraxii guddoomiyaha gobolka uu ku dhintay shalay soo laabatay waxay tidhi shabaab hadday muuqaalkayga beddeleen qalbigayga ma beddelin dhaawacyada korkeyga ku yeelana dareenkayga saamee kuma yeelanayaan war guddoomiye zaynab maxamuud waxay tidhi eheladayda qof ka mid a wuxuu ugu yidhi ma dalkii sidan aa ku soo noqotaa ku laabanaysaa anna waxaa uu jawaabay tidhi dalkayga shabaab uga tegi maayo haddaan lagana tegayn la iskana dhicinayn dadka ha baabaasheenanba la iska joogaya dareenka gabadhaas oo kalea dadkoo dhan laga rabaa waryaadaha meesha xalay rabku ku daay warta nabadda keliya maahan xamar oo dhan oo xareed dhigay war waxaa ciidanka qaaday roobkii xalab maahane waa badda doon ay marka ku aadaayeen aana la qallibantay war waxaa la yidhi hadduu roob qoyani da'o biyaha waad ku gubataaye naga soo xareeyaan timaha qaybu kaa bidine warnimada waxaa la yidhi horta anigu waa tiri dhaqangabaya dherdheere intan xala sameeye malaha ciidda la ekayde inaan maanta sheegana bulshada waa uga turayaa horta mayla garateen murtidu waa fac weyn tahay alla ilaah anaa kula garta waxaana hore loo yidhi how kalaamaa weynaa weeryaa'ey waan isu weji egyihiin kalamaa weynaa weeryaa'ey waan isu weji egyihiin haye war cabdimahdi calaysa la kala yidhaha kuwan isumana eka war horaa waxaa loo yidhi midba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan dulmigaas waa kii maareeya inka sheegay inaad la shaqaysaan shabaabka war waxaa kaloo la yidhi bakaaraha nin soo dhaamiyo awr ku furanaya bajaajtii ku soo leexataa waa ka didisaaye allow yaa intaan la isku dhicin meel fog kala geeya warhadha wax ma kala ogiide meesha lagu dilay ninka bajaajta wataa waa ekis kontarool ma awr islaameeduu didishay xaal lagu dilayoo wax ka sitay war nabadoonnada lagu dilay kismaayo iyo afgooye yay wax ka biyiyeen war dilka quutayaal baa wax dila diinta caasiyey aryaa horaa loo yidhi nin wax dila haddii aan la dilin ee la iska sii daayo waxau doona waa inuu dilaasaa la dili waaye horta taliya maxaaday weli farinjiyeeru ku jira hayaa dilay arooyaa okee war meelahay banaanbaxyada ka dhaceen oo dililka looga soo horjeeda waa kismaayo iyo garowe car kuwaanu ha garteena dilka ha ka bannaan baxeen yaa oo meeqay banaanbaxa waan lagu badbaadinayne war banaanbax dilkuu sii badiya qaninyana qaniyaa kaa fujisa dilna dilaa kaa fujiya wax iska dhacsha waradan idinku dilkiinna iska wato annaga ictiraaf kuna siiya ilaa aad dilka naga joojisaan ictiraaf heli maysaan war madawiine lafta gareeg may beeray lankii bilaanto noolaba wallaahi bilaahi tallaaba aadada aaday oo ka gaadane eri war yaa raggii aan la dhamaynaya maxay taa dumarka keliga xorriya ka bilaanto ma dhalnay war
ومسيهن صاحبة حنت كرمان صاحبة أنت أنا كبحن هذا مركان أدنو ديجان دمام مركب بنتلان مدحينها بنتلان سيد عبد الله الدين أيام أنت حير مدحينة أو أي سانتي سطحي لوات sideetanii afar oo ku taarikhaysan koow labaatanka oktoobar sanada labaatan toban sagaal ku magacaabay wasiir dowlayaal iyo wasiire ku-xigeen ka mid noqonaya xukuumadda uu hogaasho saciid cabdulaahi dini markuu arkay dastuurka puntland qodobkiisa sideetanaad farqaysa shanaad markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi axmed karaash markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhammaystirka golaha xukuumadda puntland oo qoon karti iyo waarnimo u leh xilka loo egmaday markuu garwaaqsadaa shaqada baaxadda weyn ee shacabka puntland ay ka sugayeen xukuumadda wuxuu madaxweynaha puntland saciid cabdilahadin uu xeeriyey magacaabista wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenna ka mid noqonaya walaha xukuumadda maamulka puntland waxayna kaliyihiin wasiir dowlayaal waxaa yuusuf maxamed waacaas dhedo loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee puntland waxaa maxamed xasan ciise loo magacaabay wasiir dowlaha madaxtooyada maamulka puntland iyo xiriirka golayaasha dowladda puntland axmed jire siciid ayaa waxaa loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda xanada xoolaha ee puntland waxaa fuusiye cusmaan cigaal loo magacaabay wasirdolaha wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarta ciyaaraha dowladda puntland sidoo kale wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenno waxaa abdulaahi cabdistaan xasan loo magacaabay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka puntland waxaa bashiir jaamac maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee puntland waxaa cabdicasiis maxamed macalin loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo gorhamada puntland waxaa sucaad saalax nuur loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha beeraha iyo isbeddelka iyo isbeddelka cimilada puntland xeerkan waxaa la yidhi wuxuu dhaqan gelaya marka hoosixo madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni wuuna sii xaa madaxweynaha puntland sida cabdulaahi deni barnaamijka waa caawa soo saar halkan aan kala socodsin anigu xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifaha barnaamijka caawa farsameynayay intaas ku dhanyahay waxaan kaga tegay heestan habeen wanaagsan
anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabid waa dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damaxuuniya iska daayo iska daayo dadka lama noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabid waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabbine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiidayn aynu doone
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqo dadka
wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone
damanbolkiyo damaxdooniya iska daayo iska daayo dadka lama noqo dadka